Dallada bulshada rayidka ah ee Bunza ayaa garawa ka daafurtay tababar ku saabsan maamul wanaagga. Tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda dallada Bunza, wasiirro, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdirasaaq Axmed Saciid, guddoomiyaha dallada Bunza, ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan.
tababar la xiriira waxyaabaha asaasigu ah marka laga hadlayo maamulka iyo iskudabaridka arrimaha kala duwan hay-adaha ama ngo-yada iyagu qaybta ka ah ururada bulshada rayidka ee puntland culumta asaasiyaadka oo ah maamulka dhaqaalaha fundraisinka haddii alla ku idmahayo hababka ugu muhiimsan ee maamulka casriga ah ee culum ku saabsan ayaan waxaan siin doonnaa xubno gaarahaya ilaa konton xubnood oo ka socda ururada bulshada rayidka ee puntland ka howlgala wasiir waxaa jirtay qiimeyn ama assessment lagu sameeyey qaar ka mid a ururadaas oo iyagu ururada ugu muhiimsan ahaa oo ka shaqeeya waxyo kala duwan ama sectors kala duwan hadday noqon lahayd ururada adeega siiya bulshada kuwa ka shaqeeya waxbarashada caafimaadka xarumaha xanaanaynta caruurta kuwa deegaanka ka shaqeeya xarumaha caruurta runtii autismka oo aan si gaar ugu mahadcelinayo dadaalka ay wadaan ururada dhallinyarada haweenka dhammaan xubnahaas ama ururadaas oo iyagu puntland ka howlgala islamarkaasna ka diiwaan gashan wasaaradda qorsheynta qiimayntaas kadib waxaa soo baxday in aynu u baahanay gaabiska ku jira ururadaas in la kobciyo islamarkaasna iyaguna ay isugu yimaadaan madashan oo kale oo ay khibrado kala duwan oo iyagu kala duwan ay isdhaafsadaan islamarkaasna ay markii shirkeenu dhammaadana aynu ku aan itafagarayno ama aan ku ogaanno talooyinka ay soo jeedinayaan ururadaas iyo sidii aanu insha allahu tacaala mustaqbalka aan usii horumarin lahayn tababarkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay shaqaalaha dowladda hoose garowe kaasi oo door muhiima ka qaadan doona horumarinta iyo habsami u socodka shaqada